waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa baryahan soo badanayay soomaalida ka qaybgalaysa doorashada golaha deegaanka ee ka dhacaysa magaaladan melbourne bisha oktoobar ee soo socota dadkaasi waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cali oo ah nin dhallinyara oo u taagan mid ka mid a golaha deegaanka ee bartamaha magaalada melbourne ama melbourne city council cabdiraxmaan ayaan weydiiyey bal doorashadaas waxaana uu yiri
ma kala goonsano marka waxawaaye kansilka dhan baa u tartamaysaa oo citiga dhan ah oo melbourne waa gartay marka ma xisbi gooniyaad matalaysaa mise waxaa tahay qof madax bannaan
marka madax banaansho waa ku jira waa ahay qof madax banaan waa ahay laakiinse waxaa ka mid ahay team ama group oo independence ah marka waa dhowr qof oo madax banaan isku imaaday oo hal team samaystay waaye oo negotiations oo waxaas galay oona markii dambe go-aansaday inay hal team samaystaan laakiinse waa independent baan nahay oo u madax badan banaan nahay xisbi malaga mid aho
waa garta marka koox ahaan baa u tartamaysaan imise boos baa u tartamaysaan imise qof baase tihiin
marka koox ahaan marka waxaan nahay toddoba qof oo laba waxay u tartamaysaa positionka ah mayor lord mayor iyo deputy lord mayor waa ay ka gooni tartan gooniga ku jiraan shanta kalena tartan gooniga ku jirnaa oo ah councelorska positionkooda booska councelorska ah anagana shanaa nahay marka waa ka waa garta marka dadka aan ku aqoon maxaad soo qabatay oo kugu sab ama kugu keenay inaad u tartantid hadda councelka walaa runtii waxyaalo badan baa igu dhaliyay wakti badanna waan kasoo shaqeeyay arrimaha bulshada oo ku saabsan dhisada dadka iyo iyo dhalinyarada gaar ahaan kubadda iyo programyaasha kale oo lagu talagalay tarbiyada dhalinyarada baa wakti badan kasoo shaqeeyay wax walba barnaamij ah oo laga qayb qaadan karo dhisida dadka waa ka qayb qaadan jiray marka muddo adig ilaa toban sano baa arrimahaas ku jiray marka waxyaalo badan baa sanadkan iyo sanadka hadda lasoo dhaafay dhacay oona tustay inay bulshada codkeeda ay ka maqan tahay meelaha go-aanka laga gaaro midda ugu horeysa waxay ahayd flemington midda ka dhacday oo flemington hub waxaa la dhisayay building oo loogu talagalay afartan milyan dollar oo dadka meeshaas ay soomaali u badan yihiin dadka degan loogu talagalay markaasaa gadaal waa la isbedelay counsilkii dadkii counsilihii joogeen bay sheegtada gaale ka bedeleen oo waxay ka dhigeen meeshii afartan milyan laga rabay labaatan milyan marka waa arrin aad laga xanaaqay ahayd taas anana oo anoo ah hogaamiyaha kubadda cagta iyo kubadda gacanta areadaas oo flemington newmarket phoenix ah baa aad iga xanaajisa arrintaas oo dadkeena hoos loo ridayo marka cod la-aanna nagu dhacday marka ano anoo maadaama degan north melbourne waxaana ka imid ahay councilkan melbourne city council waa council gooni ah halkan laga u tartami karaa marka waxaa dhaha least ugu yaraan halkan kasoo tartam kusoo bax ama muuji inaad communityga codkooda rabaan inay dhiibtaan eenay ahayn dad gees loo dhigayo oo mar walba la bahdilaynin marka mid arrinta labaadna waxay ahayd sanadkan of course waa dadka badankood way la socdaan lockdownka lagu sameeyey sanaha north melbourne kensington iyo flemington marka arrin xaqdaro ah bay ahayd marka taasna dad baana ka xanaajisay annoo iga xanaajisay dhiigeena way kicisay inaa inaa meesha ka muuqano oo tusno inaan dad liita ahayn waa garta marka waxyaalahaas soo dhacay oo aad ka sheekaysay iyo mustaqbalka maxaad is leedahay waad qaban lahayd haddii aad ku guuleysatid inaad ka mid noqoto golaha deegaanka golaha deegaanka melbourne city council marka muhiimadda ugu horeysa waxaa kow representation waa inaa anaka meesha ka muuqano maadaama large community ka nahay oo keligeenana ma aho runtii walaaleheena oo dadkan kale eritreyaanka ah iyo oromadii iyo ethiobiyaanki iyo madowgii dhan iyo ragga dadka housing stateka degan kulligeenna waa isku si baa noola galay marka waa inaa iswada isla raacno oo hal qof laga dambeeyo oo markaas meesha codkeena ka dhiibano because isku position baa ku wada jirnaa marka waxaana rabaa markaa galo insha allah inaa horta dadka ereyaha degan inaa u dagaaltamo arrimaha dhibaatooyinka heestana inaa ka shaqeeyo marka miitingyaal badan baa hadda soo sameeyey oo dad badan baa la kulmay telefoonyaal badan baa dad badan baa wacay anina waqti badan baa ku jira marka waa ogaha dhibaatooyinka qaarkood marka saddex arrimood baa lasoo wada saaray ahayd oo muhiimadda ah wakow waxay ahayd arrinta unemploymentiga ama shaqogeliska dhallinyarada iyo dadka shaqahaysan midda labaad oo waxbarashada ah iyo mid saddexaad oo ah facilities iyo services oo meelaha bulshada barnaamijyaashooda ku sameyn lahayd runtii dad badan oo firfircoon baa haysanaa oo rabo ina barnaamijyo badan inay keenaan laakiinse facilitieska ay ku sameyn lahayeen bay haysanin marka kancelka waxaa looga baahan yahay horta facilities fiican oo cusub inay sameeyaan oona kuwa haystaan albaabahooda si fiican dadka ugu furaan si loo isticmaalo oo oo communityga loo dhiso oo horumar looga gaaro marka saddexdaas arrimood baa rabaa inaan ka shaqeeyo oo dhinacayga ah oo dhinaca bulshada ah waa garta marka markaa ka hadlaysid waxbarashada iyo shaqogeyntaoo kale miyaysan ahayn howla ee dowladda gobolka ama state governmentiga u yaalla xaggee iska soo galaan councilka iyo matalan waxbarashada iyo shaqooyinka oo kale marka sida iska soo galaan waxa waaye state governmentiga waa u leedahay walaiskuligood waa isla wada shaqeeya mid walba wuxuu leeyahay responsibilities gooni ah hadda arinta local councilka oo golaha hoose waxay dadka kala caawin karaan markii education laga hadlayo facilities oo lagu sameeyo homo clubs meelaha homo clubs lagu dhiga bay sameyn karaan marka maadaama dowladda gobolka ay xisaasan tahay iskuulihii laftigood councilkan waxay ka caawin kartaa dadka meelaha iskuulka markii ciyaalka kasoo baxaan meelaha wax ku baran lahayeen ama meelaha skillskooda development ku sameyn lahayeen siday shaqo u raadiyaan ama shaqo u helaan iyo midda kalena waxay laleeyihiin xiriir badan businessyaal badan oo ee dadkii dhalinyarada ahaa oo shaqo haysan ay ku xiri karaan ama haddee mentoring tahay ama haddee placements tahay ama haddee funding ay tahay oo program lagu shaqo gelinayo dhalinyaradaas marka waxyaalo badan bay leeyihin awood badan oo leedahay councilkan special middan city of melbourne waa councilaha ugu waaweyn waaye australia oo i think sanadkiiba economigooda waxawaaye waxay ku ceer waxay tahay boqol iyo kow bilyan dollar haddaa si fiican u xasuusto waana lacag badan baa halkaas economigada tahay marka waa waa waana ka garan kartaa inta awood ay leeyihiin oo waxyaalo badan bay community kala caawin karaan waa gartay soomaalida ugu badan melbourne city marka la yidhaahdo waa meelaha north melbourne oo kale saraha dhaadheer meesha la yidhaahdo carlton oo saraha dhaadheera waxaad moodaa soomaalida intooda badan guryo dowladoo dhaadheer inay degan yihiin maxaad is leedahay go-aankii dowladda ka soo baxay oo ahaa sarihii dhaadheeraayo lockdownku lagu sameeyey dadka waxaa la yidhi faamilada waaweyn ama caruurta badan leh iyo dadka laga yaaba inay xanuuna qabaan guryaa laba sano loo kiraynaya arintaas maxaad is leedahay ma go-aan fiican oo dowladda kasoo baxay buu ahaa walaa runtii waxawaaye waxay ka tahay maslaxa adig sida dowladda uga hadashay laakiinse horta waa arrin lagu degdega ma aho wakti badan ba u baahanta in la fiiriyo oo sidii waxay rajeynayaan labadaas sano kabacdi marka waxaa haysanaan le waxa dhehaysa laba sana baa private la gelinaya guri private ah kabacdi maxaa dhacaya waaye marka su-aalahaas oo kale in dadka ay weydiiyaan waaye ayna ogaadaan n iska dhaqaaqin gelin meel ay hubin marka runtii anig kor kale ka aqaanaa programkaas siduu yahay in terms of detailska iyo faahfaahintiisa si fiican ma u gelin laakiinse waa dad qaarkood waa u fiican tahay dadna qaarkoodna ina u fiicnayn baa laga yaaba marka mid walba qoys walba gooni ah tooda inay u fiiriyaan waaye hadday arrintan tahay arrin ayaga ku fiican oo u fiican oo wax u tarayso iyo hadday hadday ahayn marka waa waa different circumstances each reer walba gooni circumstances gooniyeel bay leeyihiin marka inay saas u dabagalaan waayo waxaana muhiim ah inay information warbixin karoorsi ah inay ka weydiistaan dadka mashruuca wado si ay ogaadaan labadaas sano kabacdi maxaa dhici karo waxyaalaha dhici karo waa garta cabdiraxmaanoo kooxda marka aad aada la tartamaysid oo aad wada tartamaysaan oo madaxa bannaan ma liis baad ku socotaan oo haddaad hal kursi heshaan hebel baa helaya haddaad laba heshaan hebel iyo hebel baa helaya miyaa sidee u shaqaynayaan inta kursiyo haddaad wax heshaan sidaa u kala hormarisaan
marka tiimka markuu yahay horta go-aan dhexda tiimkiisa u jiraa oo si lasa kala horeeya marka taas waxay ka mid tahay negotiationska bilowga dhexay marka taas qofka ugu horeeya number one fadhiyo haddii codadka dadka badankood ay tiimka u shubaan qofkaas baa ugu hor helaya laakiinse haddii si u og tahay doorashada si u dhacda waxa waaye votinka markuu dhacayo laba laba nooc baa loo vote karaya votka oo mid ah tiimkii baa u vote karaynaysaa midda labaadna waxa waaye qofkii baa toos u vote karayn kartaa labadaas midkaa rabtaa samayn kartaa marka awooddu waxaysta qofka vote karaynaya marka waxay samayn karaan xataa dadkii qofkii baa toos hadda for example aniga oo kaleete ani positionka afraad ku jiro bay raadin karaan magaceeya oo halkaas bay ku qorayaan number one instead of intay ka qori lahayn teamka marka ayka ayka arrintaas u arrintaas aykaas ka samayn karo marka waxay ku xiran tahay sida u dhacdo sida dadka u codayaan bay ku xiran tahay qofka kusoo bixi lahaa waa garta intaa hadda ololahan ku jirtay dadka soomaalida ah oo degan city councilka ma la hadashay ma weydiisay arrimaha ay rabi lahaayeen in wax laga qabto maxaa kaaga baxay su-aalaha ama ay ku weydiiyeen ama waxyaalaha koowaadoo ay isleeyihiin wax in wax laga qabtay u baahan yihin
ha waa sida ku sheeda waay wakti badan baa geliyey dad badan baa wacay hogaamiyaasha dhalinyarada maamooyinka marka qof walba oo ogahay waa wacay xataa hadda runtii hadda eritrean communityga iyo oromadii iyo ethoobiyankii kulli waa la kulmayaa waana kulligoodna shir gooni baa lawada leeyahay wakti badan baa meelahan ka shaqeynaya marka kulligood si fiican baa isku garanayna marka community walba waa la fariisanaya waana weydiinaya waxyaalaha muhiim u ah marka hadda ilaa waktigan hadalihii soo qaadnay iyo shirarkaa soo sameynay dhan waxaa kasoo wada baxay saddexda arrimood kaala hadlay saddexda arrimood oo ahaa mid oo employment ah mid oo waxbarashadii education ah iyo mid oo ah facilities iyo services meelaha barnaamijyaasha dadka ku sameyn lahaayeen oo councilku leeyahay iyo serviceska councilku provide gareeyo oo dadka siiyo communityga siiyo marka saddexdaas arrimood baa mar walbo soo laalaabanaya marka saddexdaas arrimood baa runtii rabaa inaa xooga saaro ana wax ka sameeyo laakiinse weli wixii kale soo baxo oo dadkay rabaan inay kusoo darsadaan diyaar ba u ahay inaa maqlo inaana haddana arrintaasna jawaabteeda aan raadino waa garta ugu dambeynta soomaalidu badanaa australia siyaasadda saas uma geli jirin lakiin sanadkan waxaad moodaa in keligaa maahana dad badan baa counsillo kala duwan oo magaaladan melbana u sharaxan maxaad is leedaha sababtu way tahay markaan in aad moodo soomaalidu siyaasadda xoogaa inay indhaha kusoo taageen
ma walaha runtii asiga ku sheega waa arrimaha dhacay sanadkan iyo sanadka ka horeeyay baa dad badan ku kalifayso inay inay kacaan inay ogaadaan inay ogaadeen meesha waxaa loo baahan yahay tijaabo in meesha laga muuqdo in laisku dayo xoog wixii xoog la saari karo in la raayo marka dhiigii baa dadka wada dhakacay runtii marka waxaa ka xumahay wallahi dad qof baa raadinaya inuu meeshan muni valley city councilka oo areadan ugu xigto flemington iyo askabel ah qof baa ka raadinaya inuu ka ordo oo raba inaa ku caawiyo laakiin waa waaye oo aanay guuldareen taasna way ahayd laakiin way ficnaan lahayd qofna halkaas inuu kasoo baxo taas baa boqolkiiba boqol ka fududeed xaafadan oo city melbourne laakiinse waa loo baahan yahay waa arrin hadda loo baahan yahay dadka inay hurdada ka kacaan inay ogaadaan codkooda in qof kale uu codkooda u noqonayn oo ka ahayn mid oo communityga kasoo baxo ama lasoo shaqeeye ama runtii horumarkooda rabo doorashada marka dadkii waxaa city melbourne degan doorashada waxay dhacaysaa lixda octoobar ilaa sideedda octoobar baa warqadihii guryihii la keenayaa marka qof walba waqtigaas waa codayn karaa warqadihiina saas ugu celin karaa marka waa inay guryihii ka baxaan uma u baahno marka warqadihii toos guryaha ugu imaanayaan kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan cali oo u taagan melbourne city council doorashadaas oo sidaad maqlaysaan dhici doonta bisha oktoobar ee soo socota
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho